laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan toban qof ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen in ka badan ama ku dhowaad labaatan kalena ay ku dhaawacmeen laba qarax oo galabta ka dhacay aan idhaahdee magaalada muqdisho bartamaheeda qaraxa koowaad ayaa ka dhacay albaabka hore ee hotel naasa hablood laba oo ku yaala xaafadda xamar weyne una dhow madaxtooyada soomaaliya wararka ayaa sheegaya in dablay hubaysan ay qaraxaasi kadib gudaha u galeen hoteelka waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in gudaha hoteelka laga maqlayo rasaas hoteelka ayaa waxaa isticmaala oo degan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ururka al-shabaab ayaa sheegtay in dagaalyahanadoodu ay weerarkaasi fuliyeen islamarkaana ay haatan gudaha hoteelka ka dhex dagaalamayaan dowladda soomaaliya ayaan weli iyadu arintaasi ka hadlan qarax labaad ayaa lagu soo warramayaa inuu ahaa ama uu ka dhacay meel u dhow daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho ilaa hadda si rasmiya looma oga khasaaraha uu qaraxaasi labaad dheliyey wixii warar ee kusoo kordha goordhow ayaan magaalada muqdisho si toosa u abbaari doonaa si aan macluumaad rasmiya u helo goobta qaraxaasi ka dhacay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay gaareen gaadiidka gurmadka deg dega ah cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan madaxa gaadiidka ambulance ee aamin ayaa goor dhoweyd wuxuu u warramay waryaheena jacfar kuukay
runtii dhaa markuu qaraxu dhacay ambulansooyinku almost kilomitr kilomitr baray u jireen meeshuu qaraxu ka dhacay goo markay gaareen meeshana dad badan oo dhaawaca iyo dad dhimasho ee baabuur gubanaysa ugu tageen dhowr waxay kasoo badbaasheen dhowr qof oo dhaawaca toban iyo toddoba qof oo dhaawaca iyo saddex qof oo meyd ah waa gartay marka ma intaas buu ahaa edhaawacu mase waa intii aada soo qaadeen oo keliya intaas waa intii aamin ambulance ay soo qaaday oo dhaawac ahaan ay ku keentay nolol toban iyo toddoba qof waaye iyo iyo saddex dhimatay iyo saddex dhimasho ah marka laakiin meyd kale ayaa yaalay meesha meyd kalena wuu yaalay maadaama meesha ay mugdi noqotay oo eria dhan wada ciidan noqotay ayaan dib xooga uga soo laabanay inaga wa waad geli weyseen ha maxaad ku qiyaasi kartaa dadka dhintay oo meesha yiilay inta indhahaadu ay qabteen ma qiyaas lagama bixi karo marke waxa waaye meeshu inaad wax qiyaasid waxaa kuu diidaayo markaad argtid qof dhiigbaxaya oo ama cabaadaya markaad argtid inaad wax qiyaasid ama sawir aad qaadid nolosha kuma siinayso marka markiiba waxaan bilownay aruurin iyo guridda qofkaas dhaawaca iyo sidii wax loogu qaban lahaa isbitaaladeed geyseen dhaawacyada aada qaadeen waxaan geynay isbitaalka madiina iyo isbitaalka daarushifa labada isbitaal ayaan geynay hadda dhaawacyada maadaama aad ii sheegtay in goobtii ciidan uu isku hareereeyey habeenna ay noqotay dhaawacna meesha uu yeelay yaa u maqan dhaawaca dabcan meesha horta xabadana way ka dhacayeen oo cabsida la qabo waxay ahayd laftirkeedu in hoteelka ay ciidamo galeen ayaa cabsi noocaas ayaa jirtay marka qof waliba gadaal ayuu u turkayay anaga karaankeena waan samayn laakiin dabcan ciidamada meesha joogay ayaa wixii markaa ka dambeeya badbaadintooda mas-uuliyaddeeda qaadan doona doctore dabcan in badan baad magaalada muqdisho joogtay oo qaraxyo goobo ay ka dhaceen dad wax ku ku waxyeeloobay aada gurmad u samayseen maxaad ku qiyaasi kartaa qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho caawa
runtii qaraxii horta meesha uu ka dhacay iyo sida uu u dhacay waxaa number waxaa yareynayay meesha horta oo ma ahayn meel cuf micnaha mug badan oo dad ay joogeen ma ahayn waxaa kaleetoo yareynayay baabuurka isqarxiyo baabuur yar ahaay inkastoo meesha yacni maqaayad laga shaahay iyo meesha baabuur badan ay taagneed oo dhowr baabuur badan ay ku gubatay qarax lama dhihi karo micnaha kii hadda afar iyo tobankii bishan dhacay ayuu u dhow yahay ama u dhigma ama ka daba dhow yahay lama oran karo laakiin ul waxaa u xanuun badan kolba kii u dambeysay
kaasi wuxuu ahaa cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan madaxa gaadiidka ambulansta ee aamin waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay waryahayga jacfar kukaay waa tahay haatanna magaalada muqdisho haddii aan si toosa u abbaarno waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira waryaha v o e da xasan kaafi qoyste n xasan haddii aad i maqlayso bal faahfaahin rasmiya naga sii qaraxyada ka dhacay magaalada muqdisho xaaladdu siday tahay iyo weliba si fiican baan kuu maqlayaa may maqlaysa xasan idaacaddaad si toosa ugu jirtaa marka bal waxaad ka warantaa xaaladdu siday tahay qaraxyo ayaa ka dhacay magaalada bal noo waran cabdicasiis waa mahadsan tahay sida aada ogsoon tahayba galabta xiliyadii maqrib ku dhowaadkii ayaa laba qarax oo aada u waaweyn waxay ka dhaceen magaalada muqdisho gaar ahaan hoteelka naasahab lootu qaraxii ugu horeysay waxa uu ka dhacay afaafka hore ee hoteelka kii labaadna waxa uu ka dhacay meel wax yar u jirta daljirka dahsoon qaraxyada ayaa geystay dhibaato aada u fara badan iyo oo isugu jirta weliba dhimasho iyo dhaawac waxaa jirta in ambalaasyadu ay daldaleen meydad iyo dhaawac dhinaca kale ilaa hadda meydadka la hubo waa ilaa toban qof dhaawacyadana labaatan kor ayay usii dhaafayaan waxaa intaas dheer in ururka al-shabaab ay sheegteen iyagu inay ka dambeeyeen labadii qarax ee ka dhacay agagaarka hoteelka naasahab lootu waxaa jira ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab oo gudaha hoteelka u galay waxaana jira bambooyin ay halkaasi kasoo tuurayaan iyadoo ciidamada dawladuna ay rasaas ugu jawaabayaan hoteelka ayaa ilaa iminka ay ka dhex dagaalamayaan waxaa jirta in saxaafadii iyo dhammaan gaadiidkii ciidamadaba banaanka hore ay dhooban yihiin ciidamada nisa ayaa gudaha u galay hoteelka kuwii al-shabaabna gudaha ayay ku jiraan dagaalku wuxuu iminka ka dhex socdaa hoteelka lamana oga xilli lasoo afjari doono waa tahay marka waxaa wararkana soo gaaraya ay sheegayaan in hoteelka naasahablood two ay uu yahay hotel ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ma la og yahay cidda degan iyo cidda ku sugnayd wakhtigan weerarku uu ku socdo hoteelka ee gudihiisa uu dagaalu ka socdo waa runta hoteelka waxaa degan cabdicasiis ow wasiiro ka tirsan dowladda federaalka xildhibaano labada golaha senataro iyo kuwa golaha shacabka kulli way degan yihiin waxaa kaloo degan wasiiro ka tirsan dowladda lama oga ilaa hadda khasaaraha dhabta iyo wax soo gaaray mas-uuliyiintaasi ka tirsan dowladda laakiin gadaal ayaa laga ogaan doonaa laakiin hadda waxa sida aada maqlayso bam kale ayaa hoteelka ka dhacay oo aada u weyn waxaana muuqata dagaal ka dhex socda gudaha hoteelka ilaa iminka xaaladdu ma degana bam aada u weyn ayaa hoteelka ay adeegsanayaan oo al-shabaab ay soo tuurayaan ciidamaduna rasaas ayay ugu jawaabayaan lama oga mas-uuliyiinta dowladda wax wax ku noqday hoteelka laakiin saacadaha dambe ayaa la ogaan doonaa xaaladuna waa mid aada u cajiran cabdicasiis ugu dambayntii dowladda soomaaliya ama hay-adaha ammaanku arrintan ilaa hadda waxay warbaahinta usoo la hadleen ma jirtaa ilaa iminka ma jirto cid warbaahinta la hadashay waayo fursa fursadba looma helin waxay warbaahinta u sheegeen in marka uu soo dhammaado dagaalka lagula jira al-shabaab ee iminka ka dhex dagaalamaya gudaha hotel naasahab lowtow markaas kadib inay saxaafadda usoo bandhigi doonaan wixii ay la kulmaan ilaa hadda cadad dhimasho ay sheegi karaan ma jirto midda kale waxaa jirta in siyaasiyiin wasiiro xildhibaano kulli ay degan yihiin dhammaan hoteelka naasahab lood ilaa iminkana aan la ogeyn khasaaraha ay qabaan waxaa jirta dad kale oo degan oo qurba jooga oo dibadda ka yimid oo hoteelka deganaa jira waxaana dhici karta in iyaga laftirkooda iminka ay al-shabaab hoteelka ku dhex haystaan waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste oo si toosa khadka taleefonka magaalada muqdisho ugu jiray haddii dhegeystayaal aan idin xasuusiyo magaalada muqdisho qarax ayaa galabta ka dhacay laba qarax baa ka dhacay oo xoogan qaraxa koowaad waxa uu ka dhacay oo lagu weeraray hotel naasahablood laba oo u dhow madaxtooyada soomaaliya waxaa sida wariyaha iyagu sheegay gudaha hoteelka galay dabley ka tirsan ururka al-shabaab oo la sheegaya in gudaha hoteelka haatan ay ka dhex dagaalamayaan hoteelkaasi waxaa la sheegay in ay degan yihiin oo ay isticmaalaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiro iyo weliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya tirada ilaa hadda la xaqiijiyey waa toban qof in ka badan labaatanna way ku dhaawacmeen qarax labaad ayaa waxauu ka dhacay meel u dhow daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho qaraxyadan maanta ayaa dhacay laba wiig kadib markii magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax xoogan oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqol iyo konton qof wixii warar ay ka soo kordha dabcan idaacaddeenna ayaan idinku soo gudbin doonaa hama ogaanina